hay-adda maama sahra foundation oo kaashanaysa dowladda shiinaha ayaa gargaar gaarsiisay qaar ka mid a xarumaha agoonta gobolka banaadir gargaar isugu jira raashin iyo agabka waxbarashada ayaa la gaarsiiyey iskuulka agoonta muqdisho iyo xarumo kale oo ay ku nool yihiin agoonta gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab oo ku hadlaysay afka hay-adda maama sahra foundation ayaa ka waramaysa deeqdan maamada waxay garatay in badan in ay dadka caawiso u naxariisato waa maamo dareentay inay maaragtay ilmahan laga soo xareeyo kuwa derbijiifyaday bilowday xarumahan inay caawisana waa wax weyn aadaan ugu faraxsanahay marka maama zahra foundation hadday garab siiyaan maama zahra waxay qabanayso bulshaday ku soo celinaysaa marka ramla iyo tiimka maama zahra waa idinkaga mahad celinayaa foundethonkan wuxuu u taagan yahay caawinta caruuraha iyo hooyada danta yar kuwa barakacyaasha ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir cabdicasiis cismaan iyo cabdixamiid daahir xuseen maamulaha iskuulka agoonta muqdisho ayaa ka mahad celiyey deeqdan
mamzara foundation waxaa loo asaasa wax kale ma ahan inay daryeesho caruurta soomaaliyeed maxaa la yidhaha agoonta kuwa darabjiifka kuwa maxaa la yidhaahdaa aan hoyga lahayn kuwa maxaa la yidhaahdaa aan lahayn aqoon maxaa la yidhaha iskuul aysan aadin dhammaan inay isku soo wada celiso dadkaas ay u kacdo waan kaga mahad celinaynaa hay-adda maam zahra foundation waxaan hubnaa mar walbana markhaati aan ka nahay hay-adda maam zahra foundation maalin walba inay la garab taagan tahay qof walba oo soomaaliyeed dhibaataysan inay caawinto annagana garabkeed ayaan taagannahay waana kaga mahad celinaynaa waxaan rajaynayaa safiirka shiinaha iyo maamada maama zahra inay naga caawiyaan howlahan hadduu ilaahay idmo anigoo muxuu ahay ku hadlaya mar labaad ku hadlaya maamulka xarunta agoonta muqdisho waxaan mar labaad ka mahad celinayaa raashinka noola keenay meesha noo yeelo intaas ka mahad celinaynaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa ku yaala xarumo kala duwan oo lagu xanaaneeyo agoonta kuwa oo duruufo kala duwan la daalaadhacaya xilligan